marka kalena gabar ka mid a xildhibaanadii ay shalay dhaariyeen guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee maamulka jubbaland ayaa waxay raadiyo daljir uga warantay howlaha horyaalla gabadhaas xildhibaanka oo la yidhaahdo foos cali cabdiraxmaan ayaa iyadoo joogta magaalada kismaayo khadka telefoonka igu warrantay waxaana marka hore weydiiyey bal dareenkeeda
waad mahadsan tahay adiga iyo tiimka daljir media dabcan haddii aan ka hadlo shucuurtiida ku aadan inaan ka mid noqdo kuraasta baarlamaanka ee dowlad goboleedka jubbaland runtii waan ku faraxsanahay dabcan insha allah waxaan rajeynayaa in afartan sano ay soo socoto aan matalayo baarlamaanka jubbaland inay nooga dhammaan doonto guul iyo midnimo waayahay waxaan ka warqabnaa jubbaland xaalado baa ka jira dhanka siyaasadda ah waxaan ognahay magaalada kismaayo marka laga yimaado inta kale amnigeedu ma sugna baarlamaanada soomaalidana waxaa lagu yaqaan inta badan maamulka lama xisaabtamaan oo mushaarkooda unbay eegtaan marka maxaa kaga bedelaan doontaa kuwii hore dabcan deegaanada markii la yidhaahdo jubbaland jubbaland waa saddex gobol waa jado jubbada dhexe iyo jubbada hoose waana deegaanada keliya ay ku igil yihiin qabaa-ilada soomaaliyeed waana markii la dhaho amni waana meel aada u amni badan dabcan arrimaha jiro jubbaland waxay soo martay marxalado kala duwan ismaheedii hadda waxay cagka saartay dhabihii horumarka dibna uma laabanayso jubbaland annagu waxaan bedeli doonaa inaan ka shaqeyno maadaama hadda jubbaland ay tahay meesha keliya qabaa-ilada soomaaliyeed ee degaan midnimo ay ka jirto inaan sii adkeyno midnimadeena amnigeena si jubbaland ay u noqoto mid hadda dhabaha horumarka maadaama ay saartaan dhabihii horumarka mid ka sii tallaabsan waayahay marka hadda waa laidin dhaariyey shaqooyin badan baa idin yaalla shaqooyinka ugu horreeya idin yaalla maxaa ka mid ah shaqooyin badan way yaalaan dabcan waa dareemi kartaa markaa tahay xildhibaan aada mataleysa bulshada soomaaliyeed haddaba bulshada jubbaland ah shaqooyin badan ayaana horyaala insha allah waa shaqooyin inta badan aan wax ka qaban doono waxaa noqon doonaa hadda waxay ku amaanan yihiin guddiga doorashooyinka aan ugu mahad celinayaa qoomdad iyo haweenka inay wada xireen waxaana arkaysaa baarlamaanka inay boqolkiiba markii la dhaho sideetan iyo shan ay noqdeen dhalinyaro waa dareemi kartaa marka dhalinyarada maadaama xooga ugu badan ay ku ahaadeen baarlamaanka in wax badan la bedeli doono shaqooyin badan oo na horyaalana aan qaban doono waayahay doorka haweenkaad carabka ku dhufatay maxaad haweenka kusoo kordhin doontaan oo u qaban doontaan maadaama haweenku ay qoyskii iyo caruurtii gacanta ku hayaan ayna yihiin kuwa ugu nugul markii dhibaatooyin dhacaan waad mahadsan tahay dabcan waad dareemi kartaa boqolkii shan iyo toban dastuurka jubbaland ayaan ku lahayn baarlamaanka waan soo wada galnay maadaama sideed ka mid ah ay gabdhihii ay heleen waxaa la dhihi karaa qoondada waa ay dhamaystiran tahay dhanka haweenka annaga hadda maadaama haweenkii aan nahay aan kusoo aan matalayno haweenkii reer jubbaland inaan isku dayi doono in haweenka aan horumarino gabar walbana aan ku dhiirigelino si ay berri noo bedesho jiilka dambe ee berri soo koraya ama jiilka dambe ee berrina bedel laha ay noqon doonaan gabdhaha
waayahay kolley haddaad doorkiini a wada hesheen waxaa jira dad badan oo meelo badan oo puntlandan haddaan kaala hadlayo ay ka mid tahay oo doorkii haweenku aada meesha uga maqan yahay oo aad la socotaa dabcan baarlamaanka puntland oo lixdan iyo lixa hal gabar baa ku jirta dumarka puntland maxaad kula talin lahayd qaabkee ayaad u marteen oo oo cashar ahaan oo waxbarasho ahaan
dabcan annaga heer waxaan gaarnay qoondadii boqol shan iyo toban aan ku lahayn in gabdhihii musharaxiinta ay markaa markay heleen kalsoonay madaxweyne axmed maxamed islaam hadda madaxweynaha talada hayo iyo guddiga doorashooyinka marka kalsooni badan ay gabdhihii ay ka heleen waxay isku dayeen gabdhihii ayagoo shan iyo toban annagoo kule in aan ku tartanno afartan gabdhood in aan ku tartano taasi waxay tusaysaa xishmada iyo wanaagga loo hayo gabdhaha reer jubbaland waana maamul goboleedka ama dowlad goboleedka keliya qoondadoodii wada helay la dhihi karo jubbaland waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedka iyadana puntland hadda maadaama hal gabar ay ku matasho dabcan in la ilaaliyo xaquuqdii haweenka xaquuq ayay leeyihiin haweenka doorkoodana la siiyo hadda maadaama ay baarlamaankii lasoo doortay waxaan filayaa madaxweynahan waxaan ka codsanayaa dowlad goboleedka puntland inuu siiyo haweenka wasiiradii banaan agaasimayaasha banaan wax walba oo dawladda in lug ay ku lahaadaan gabdhihi marka shaqada see isugu wadaysaan shaqada guriga iyo korintii caruurta iyo reerkii iyo odagii iyo siyaasadii taas caqabad inay ka timaado ma ka cabsi qabtaan dabcan soddon sano oo dhibaatooyi ka taageen dalkeena waxaa dhexda u furtay guntiga dhiisha iskaga dhigay waxay ahaayeen dumar waad dareemi kartaa ayagoo raggii ka maqan rafaad jiro dalkii burguruu ka dhacay waxaa hooshii dalka qabanayay wadaninimada ay ku jirtay dalkana ka shaqaynayay caruurtii abahooda uu ka tegay iyo kuwii hudada kursanayay waxay ahaayeen haween haweenka ayagoo hooshoodii haya bay tan wadanka hayaan ragga way ka beerjecsan yihin way ka wadanigsan yihiin way ka daljecel yihiin waaya xildhibaan foos maxaad ku gabagabayn lahayd maadaamaad xildhibaan tahay xaaladda wadankale a ka warqabtay si guud
dabcan waxaan ku gabagabayn lahaa dadka isdhahayo jubbaland amni maahan iyo waxbaa ka jiro jubbaland waa amni waxay martay doorashadeeda sidii sharciga waafaqsanayd qof walba oday ayaa keenay qof ama ninkii ama gabadhii ku qaacsan yahay buu kursigaas igu doortay dale kama jirto dabcan dadka isku dayayo inay jubbaland ama arqaladeeyaan ma noqonayso jubbaland jubbaland hadda waxay saartay dhabihii horumarka dib uma laabanayso insha allahu tacaala waxaan filaynaa hadda keliya waxaa la horyaala baarlamaanka haddii aan nahayna guddoonkii baarlamaankii madaxweynihii matali lahaa afartan sano ee soo socotana inaan dooran doonno haddii dadweynaha awoodda la idmana soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa bulshaweynta waa aan ka shaqeyna midnimadeena amnigeena amnigeena ayuu waxa danta ay waxay ugu jirtaa amni adigoo gurigaaga amni kusoo kacayo cidna aadan ka walwalayn bay amni noogu jirtaa markaan ka wada shaqeyno midnimadeena meel walbo aad joogtaan shacabka soomaaliyeed intaasaan kusoo gabagabaynaya foos cali cabdiraxmaan oo ka mid ah baarlamaanka jubbaland oo iyadoo kismaayo joogta khadka telefoonka igu warramaysay